magaalada baydhabo iyo weyba la ka gobodayay munaasabadiiu ka qalan iibiyayeen dufcadii saddexaad ee walku baratay madrasada nuurul islaam oo ku mid ee madrasooyinka laka barada xifdinta qur-aanka kariimka qoolka eebee magaalada baydhabo waliba munaasabada gubroog waaye maamulkaiyo macalimiinta madrasada culamo bacdi walbarashada degmada waalidiin arday iyo marti sharaf kale oo laka casuumi ankoreenkana ku mid ee culimmada iyo martada ee ku qayb galiyay munaasabada qalanjibinta haytay ardayda iyo weliba iyo markaas ardayda kala dardaarmeena in markaasiyo deersiyaan bulshada intii kale walyaabo iyo baradeen iyo oona si eede markaas un ku hadleen muhiimada yeelata baradowka xifdinta qur-aanka kariimka weliba farxadda la qaybsaday ardada qalanjibiyahayd mase qalan bedeladahayd sila rooba weliba san laha jazaakum allahu khayran ilaahay cilmigiisii barakeeyo juhdiga meelfaylasan sheeni sii wadi insha allahu tacaala cilmiga waa min almahdi ila laxdi cibaaduhu cilmiga man salaka ariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna waa sababu min asbaabi dukuuli ljanna insha allahu tacala cilmigaas kasii dadaala kalaamka ilahay aysan barateen subxaana wa taala aysan ku dhugnay kalaamka ilaahay subxaana wa taala aysan barateen macnadii barada kalaamka ilaahay aysan barateen ka dhagama adduunye akhiraba lii wanaagsan tan kala maclimadana yeen waliba laha jazaaki illaahu khayran ilaahay ka barakay maclimad naciimo in markuun gebrowgen la fahansii waana laha bari eedaa muhiimin hata mayle inti laka darafaylah in qur-aanka gebro lang macnay hoga qur-aanka lang macnayona walbadan bahdaase carabigii caqiidadii barnaamij kale laha ku dhisa gebrowna galanta laka haaya weliba carabiyada eedlahan kaka dadaala bay-adiyo lakawaala bay-a carabiya maadaama bii-ida hoba carabi nagata qur-aanka ya fududaade markuun in saas lan dadaalo fayle ma eedan kama hadnagaanaha macalamada oo macalim naciima cali cabdi an ma hadnagaana in ya howlwiin qobati ya ilaahay subxaana watacaala hajean ku rajayan walaa nuzaki cala allahi axadan gabar dadaalas waay walna bardaas walna darbaraas sallafadawna saasu gebrona may asala in gebar walbartaya asala waa asala fulyahayta hobba lu waayo gemigil walbara kor bilaana migil walbara korta wallor emala caaisha radia allahu canha migil ni wala baraasi bilaana wala baraasi zamanadii hormay lakuyaaba inta badan ini walbarashadiyo xooginina isku saara jarne lakuyaaba laakiin hata kaalanto walbarashada haddii qur-aan nagata haddii walkal nagato biyo haysadaan wali arrin lahay marka dhiniga diinta haddii maalin qur-aannimo nagata iyo haddii ini masaajidyo la fadheedo gibro la anfacan nagat iyo haddii fatwo gibro baahooyinka qaban leeyihin fatwooda naqatooba gibro booskiyo eedaan banaayi saan aaminsano haddii walkumada la heliyna tabaan kaafi ma ah saas dartiiya weli dardaarama dhahaayen han gibro maadaama sidii hor isin hayne kaalintiin walaa sarayd ini walbarashadii diinta ilaahay dhinishe dhanka kale waxaana ku mid ah ardayda langobodee munaasabada qalanjibinta hayti iyo weliba iyo habandhigana walyaabo iyo baradeenyoona markaas an mahadnageen dhammaan macalimiintiio iyo weliba saas oo kale waalidiintiyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu naxnu majmuucatu imaami aljazariy nuqadimu ilaykum manduumata aljazariya alimaami aljazariyi raximahu allahu tacaala wailaykum almanduuma baabu sifaat صفتها جهر وارخ مستفيد فاتح مسمارة وضده منوسها فعاده شخص سكات شديد ولفظه أجل أرض بكات وبين رخم وشديد للنعمان وسبع منخوص غير صار
madrasada nuur al islaam ee magaalada baydhabo weyba qayb ku etaa madrasooyinka lakabarada u xifdinta qur-aanka kariimka qolka ee beekyalan magaalada baydhabo